habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn ee warka habeen ra-iisul wasaare rooble oo amaro cusub ku soo rogay hay-adaha amniga dowladda federaalka soomaaliya geystay khasaare kala duwan oo qabsaday guryo isku raran ah oo ku yaala degmada xamar jajab ee gobolkani banaadir dowladda federaalka soomaaliya oo ku guulaysatay xal u helidda caqabadaha haysta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka suudaan xukuumadda somalilan oo shaacisay in abaare aad u daran ay ku dhufteen deegaanada ay ka arrimiso madaxweyne farmaajo oo qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha madaxtooyada libiya kalana hadlay arrimo ku aadda dhibaatooyinka haysta taariibayaasha soomaalida xilliga ay dhacayso xilliga ay dhacayso doorashada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal oo la shaaciyey faahfaahino ka soo baxaya weerar al-shabaab ay ku qaadeen magaalada waa magaalada laamu ee gobolka waqooyi bari dalka kenya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
waa habeenimo jimca ay soo gelaysa khamiisina ay seebaxayso taariikhdu waxaay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha koowaad sannadda laba kun labaiyo labaatan intii aada maqasheen waxaa hayeen qodobadii ugu waaweynay warkeenna habeen iminkana kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maantii guddoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ayaa waxa uu uga warbixiyey heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee dhammaystirka doorashooyinka ee dhowaan muqdisho lagu qabtay sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay amase amaro culus duldhigay qaar ka mid ah haaawaa hay-adaha dowladda isagoo ka hadlayay amniga dalka iyo sidoo kale arrimo ku aadan doorashooyinka dalka ra-iisul wasaaraha oo arrimahaasi ka warbixinaya hadalkiisa waxaa ka mid ahaa
waxaan doonayaa in aan warbixin kooban idinka siiyo xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka amniga siyaasadda arrimaha dibadda sida aada la socotaan dhowaan waxaa inoo soo dhammaaday shirkii golaha wadatashiga qaranka oo aan ku gaarnay heshiis wanaagsan oo ah dardargelinaya doorashada inkastoo caqabado fara badan naloo dhigay haddana u ah alxamdulilaah waa guulaystay shirkaasi wuxuuna dejiyey dhammaan qulubta shacabka soomaaliyeed sidaas awgeed dhammaan wasiirada waxaan farayaa in laga shaqeeyo sidii aan u dhammaystiri lahayn arrimaha doorashooyinka oo ah shaqada ugu weyn ee inoo taallo dhammaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan musharaxiinta xilka madaxweynaha bulshada rayidka beesha caalamka iyo women ambassatoreska oo nagala qayb galay dhammaan oo dhammaantoodna ay muujiyeen isgarab istaag iyo faham adag sida aada la socotaan shirkii markaan bilownay golaha wadatashi kumaana degdegin inaan qaadano qoraal ama statementkii ama go-aankii ugu dambeeyey waxaan bilownay inaan la fadhiisanno dhammaan stakeholderis ay ugu horeeyaan musharaxiinta waan dhegaysanay cabashadoodii waan dhegaysanay taladoodii waan dhegaysanay wixii ay qabeen waana ka qaadanay sidoo kale waxaan dhegaysanay saaxiibada beesha caalamka talooyinay noo soo jeediyeen waana ka qaadanay waxaas oo documentan waynagu soo wareejiyaan sidoo kalena waxaa la kulannay bulshada rayidka ah iyo women ambassadors oo iyagana noo soo gudbiyey aaradooda iyo fikirkooda ku aadan iyo doorashada iyo daahfurnaanteeda kadib shirkii ayaa noo bilowday annagoo ka duulayno dhammaan saaxiibadeen fikradihii wanaagsanaa iyo talooyinkii noo soo jeediyay waa inna lagu kor joogteeyaa waan ogahay inay jiraan mar kasta wanaag la aado kuwo isku daya in weli la carqaladeeyo doorashada waana dhaqan xun waana midka inoo keena halka aan maanta taagannahay oo ah in doorashada ay dahdo
dab geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu qabsaday guryo isku raran ah oo ku yaala degmada xamar jajaba ee gobolkani banaadir naseexa cabdiqaadir ayaa ka waramaysa
halkan oo ah degmada xamar jajab gaar ahaan waaxda jenaraal daa'uud waxaa ka kacay goor dhaweed dab aad u xoogan dabkan ayaa waxa uu qabsaday ku dhowaad shan boos oo halkan ku yaalay xaafadaha halkan ku yaala ee dabka uu qabsada waxay ahaayeen xaafado isku rarana waxaana weli la ogeyn sababta rasmiga ee uu dabkaas u kacay waxaa halkan gurmud soo fidiyey ee dabdemiska iyo sidoo kale ciidanka booliska iyagoo qayb lixaad la ka qaatay damintii dabkii halkan ka kacay waxaa sidoo kale halkan inagula hadlay taliyaha booliska ee degmada xamar jajab iyo sidoo kale dad shacab oo halkan ku sugnaa islamarkaana goobjoog ka ahaa goortii uu dabku kacayay waxayna inooga warbixiyeen sida uu dabku u kacay iyo khasaaraha uu dabkan dhaliyey waxaa aad uga xumahay dhibaatada meesha ka muuqato hortiina taalla burbur iyo khasaara ummadda mus- soomaaliyeed ama dad masaakiinah guryahooda ku jiro soo gaaray sababtana waxay tahay macnaha kolley markaan dadka aniga xog xog ogaal markaan wareystay hadda hadda dhawaan imid dadka xog ogaal waxay sheegayeen in somgaas ay ku jiraan rasaas iyo wixii qaraxii waxbaa isqabsada kolley dabka kacay dabkii khasaaraha meesha yaallo dhibaatada saa u jeedaan kolley shan kun gaaraysaa dabka hortiin ka muuqdo wax burbur nafeedna ilaa hadda ay soo gaarta haddaa noo muuqato hortiin yaalla ma jiraan laakiin guryihii aa dadka baaba iyo iyo alaabta gurigii taal waxay burburka inay muuqdo hortiin taalla waa u jeedaan marka kolley waxa waaye wax aad iyo aad aagu xumaha waa wixii dhibaatadan waxa waa wax iska jireen waa wax rabaani ah waa masiibo waa marka in allaale intii dhibaatadaa soo gaartan waxaan ilaahay uga baryaa inuu ilaahay ka qaado dhibaatadan kulle dhibkaan dhibkana soo gaaray ilaahay waxaan ka baryaynaa dariskii dhammaan ummadda soomaaliya in allah intii booliiska soomaaliyeedna kulle gurmad fiicanay noo fidiyeen booliiskana waa ugu mahadinaynaa iyo dabdemiskay noo soo direen waxaa kaloo meesha ugu mahadinay in allaale intii ka qayb qaadateen macnaha gurigan iyo macnaha dabdemiska iyo waxaan burburkaan la gaaray waa ugu mahadinaynaa kulle alxamdulilah wuxuu ka bilaawday gaaska haanta gaaska marka sidaa u jiidanna waxaa ka muuqdo burbur aad u badan oo ugu yaraan shan boos ama lix boos uu gaaray waa meel cadiidi ah waxay u badnay waa meel isku raran ah marka waa diidanla ilaahay fadligiis wax khasaare nafeed ee ma jiro innagoo kaashanayn dadkii deegaankii iyo waaxda gurmudka deg dega sidaa u jeedaan insha allah khasaare maa loo jiraa ha ugu badnaadaan guryahan iyo hantidii laakiin wax nafeed ma jiraan khasaare nafeede wallahi ugu yaraan waxaa waa shan boos ama lix boos waay khasaaraha guryaha oo cooshadahan ha u jeedin ama jiingadahan ay u badan yihiin
mise cabduqaadir xasan raadiyaha iyo tv-ga dalsan magaalada muqdisho
dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ku guulaysatay dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay ku guulaysatay xal u helista caqabadaha haysta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka suudaan xilli jaaliyad soomaalida iyo sidoo kale arday wax ka barata ay ku nool yihiin dalka suudaan oo haatan ka mid ah dalka sida weyna u martigeliya amase ay ku sugan yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed gaar ahaana ardayda oo si aadah dalkaasi wax kaga barta wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale iskaashiga caalamiga ah oo kaashanaysa hay-adaha kale ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa dadaal dheer ku bixisay ka jawaabista iyo sidoo kale xal u helidda caqabadaha haystay muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka suudaan iyadoo ku guulaysatay in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi laga dhaafo lacagaha deganaanshaha lacagaha ganaaxa iyo sidoo kale lacagta kaararka shaqada oo horey looga qaadi jiray dadka soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi go-aankan oo dhaqan galay toban casho ka hor ayaa ku yimid iskaashiga iyo sidoo kale xiriirka wanaagsan ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay la yeelatay dhigeeda dalkaasi suudaana taasi oo labada dowladood ay isla garteen in muwaadiniinta kale ee ku sugan dalkaasi ama isku kala sugan labada dal si wanaagsan loogu adeego sidoo kalena laga dhaafo lacagaha inta badan laga qaado wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya ayaa waxa ay uga mahad celisay dowladda suudaan garab istaaga ay u muujisay dowladda soomaaliya iyo sidoo kale fursadahan ku aadan faa-iideysiga ee labada dal haatan u dhaxeeya dalka suudaan ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka sida weyn ay ugu nool yihiin soomaalidu waxaana dalkaasi ku sugan arday soomaaliyeed oo dalka jaamacadaha ku yaala dalka suudaan wax ka barta xukuumadda somalilan ayaa shaacisay in abaaro aada u daran ay ku dhufteen deegaanada ay ka aramiso somalilan axmed maxamuud doolal ayaa hargeysa kasoo warnay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ahna guddoomiyaha guddida gurmadka abaaraha ee somalilan oo xarunta qasriga madaxtooyada warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu dalku galay xaalad abaareed oo saamaysay ku dhowaad hal milyan oo qof waxaanuu sheegay in maalmaha soo socda ay laba jibaari doonaan gurmadka ay u fidinayaan dadka ay saamaysay abaartaasi waxaan maanta halkan usoo joogsanay ilaahay baa mahadleh waxaan maanta halkan usoo joogsanay haddaan nahay gurmadkii guddigii gurmadka abaaraha qaranka inaan ku dhawaaqno in abaartee meel adag marayso kadib markii roobkii gugu uu teelteel ku ahaa qaybo ka mida dalka roobabkii dayrtana aan la helin waxaa mara madoon ah in dalka ay ka jirto xaalad abaareed haddaba iyadoo iyadoo lagu salaynayo warbixinta hordhaca ah ee nadfor hay-adda nadfor ama hay-adda maareynta aafooyinka dabeeciga ee la xiga xaaladda abaarta waxaa fadhigii saddex istitinaada golaha wasiiro jamhuuriyadda somalilan uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi abdi magacaabay guddiga gurmadka abaarta oo ka howlgashay qiimaynta xaaladda iyo dejinta qorshaha lagaga jawaabayo abaarta guddiga qaran ee abaaraha ayaa waxay ku bilaabeen howlaha gurmadka abaarta iyagoo qaaday tallaabooyinkan soo socda howlgelin kow howlgelinta guddi farsamo oo ka kooban wasaaradaha xubnaha ka ah guddiga iyo hay-adda nadfor oo daraasad ku sameeyey xaaladda abaarta ee dalka jirta guud ahaan kana soo diyaariyey warbixin dhammaystiran oo la xidhiidha xaaladda abaarta dalka laba dayactir iyo kobcin iyo kicin lagu sameeyo ceelashii dhaadheeraa ee biyaha kuwaasoo tiradoo gaaraysa afartan ceel kuwaasoo ku yaalla goobaha biyo yaraantu ka jirto gaar ahaan gobollada bariga saddex waxaa biyo dhaamis ay ka bilaa laga bilaabay boodihii xukuumadda gacanta ku haysay gobollada togdheer sanaag sool iyo murasjeex afar waxay hay-adda nadfor ama hay-adda maalinta aafooyinka dabeecigii diyaarisay kayd raashin ah oo loogu talagalay dadka abaartu saamaysay annagoo tix raacayna warbixintii xaaladda abaarta waxa aan ku dhawaaqaynaa inay dalka ka jirto xaalada abaareed oo saamaysay dhammaan gobollada dalka sida sool sanaag togdheer saaxil cawdka murajeex iyo xeebta gobolka cawdal qiimayntan lagu sameeyey waxyeellada abaarta waxay si toos ah u saamaysay dad gaadhaya siddeed boqol iyo toban kun oo qof oo u baahan kaalmo degdega sida biyo cunno caafimaad waxaana la filayaa in saamayn inay saamayn doonto haddii ay muddadu sii dheeraato ilaa bisha shanaadii gaadho oo ilaahay kama dhigay roobaku dib u dhacaan ilaa inay milyan iyo laba boqol oo kun oo qof saamayso iyo la- la- iyo la xili afartan loo soo socdo haddaba si wax looga qabto xaaladani waxay xukuumadda u qoodbayso kharash dhan saddex milyan oo doolar oo lagu loogu talagalay raashinka biyo biyo biyaha een, dayactirka ceelasha iyo wixii la mida iyo caafimaadka wixii la mida in hawsha wax laga qabto waxa aan faraynaa guddiyada gurmadka abaarta ee heer gobol inay diyaargaroobaan wax ka qabadka xaaladda abaareed ee ka jirta kaalintoodana ka qaataan waxaa kaloo lagu baaqaynaa gana- ugu baaqaynaa ganacsiyada reer somaliland gurbajoogga reer somaliland hay-adaha caalamiga un-ta iyo local ngoska iyo international ngoska dowladaha eh, caalamka iyo saaxiibada somaliland inay
waa uu mahadsan yahay wariyaheenna axmed maxamed dool oo hargeysa inaga soo diray warkaasi iminkana madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha golaha madaxtooyada liibiya madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa oo qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha golaha madaxtooyada liibiya doctor maxamed yunis almanki ayaa uga mahad celiyey doorkii oo uu ka qaatay dib u soo celinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xanuunaya gudaha dalka liibiya labada madaxweyne ayaa isla qaatay adkeynta xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya labada dal iyo sidoo kale sidii shacabka walaalaha ay isu kaashan lahaayeen waxaana madaxweynaha farmaajo uu kala hadlayay madaxweynaha dalkaasi ammaanka xasiloonida mandiqadda iyo sidoo kale dardargelinta xiriirka waa la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada iyo sidoo kale tahriibka doctor maxamed almanki ayaa tilmaamay in ixtiraamka iyo sidoo kale qadarinta ay shacabka liibiya u hayaan walaalahooda soomaaliyeed isaga oo xoojiyey ballanqaadkiisii ku aadanaya muwaad- muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xaniban dalkaasi in dibbi dalka lagu soo celinayo dowladda federaalka soomaaliya waxa ay sanadihii lasoo dhaafay dadaal xoogan ku bixisay dib u soo celinta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada shisheeye ee dalalka kala duwan iyadoo horey loo soo celiyey dad- dad soomaaliyeed oo ku xaninay xabsiyo ku kala yaala shiis salis iyo sidoo kale liibiya warkii waad kala socoteen faadi adlasan dhegeysa lawaanaginta ciddii warkayguse waxay dib kaga heli karaan faraha aynu internetka ku leenahay iyo radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la heliyaabaa tale la hel